in ka badan afar boqol iyo konton qoys oo isugu jira barakacyaal iyo qoysas danyar ah oo ku nool degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa ka faa'iidaystay deeq raashina wuu soo gaarsiiyey cabdulaahi cali dheere oo ka mid a qurbajoogta jubbaland deeqda raashinka ayaa qaybka dadaalada iyo garaybsaaga cabdulaahi cali dheere uu ku caawinayay bulshada tabaaleysan ee ku nool dhoobley waa mid ka mid ah howlaha samafal oo si joogtaa uga fuliyo deegaanka si loo daboolo baahiyaha asaasiga ee dadka nugul gudoomiyaha guddiga ganacsatada degmada dhooble moxamed deeq cabdiqase ayaa ku bogaadiyey dadaalka iyo garabisaagga uu muujiyey cabdulaahi cali dheere dadkan danyarta ee aan haysan waxay ku afuraan
hawshan aad arkaysaan meesha ka muuqata waxaa weeye dadkii masaakiintahaa ee dhoobley ku noolaa ee barakacyaasha iyo masaakiinta isugu dhex jiray dadkaas ayaga ah ayaa waxaa loo diyaariyey afur fiican oo raashin aha oo noocyadiisa kala bedelan aha ood arkaysaan oo nooc walba isugu jira sadaqadaa waxaa la baxay oon aad ugu mahad celinaynaa hadda ka horna la bixi jiray haddana la baxay ee cabdulaahi cali dheere oo dadka u dhashay degmadan ee qurbaha jira ah ee mataqaanaayay aan waddada samaynaynayna qaybta u badanee libaaxa ka qaatay waa ninka keli ahaa ee hal mar lacag toban kun ah noo soo diray ee dadka qurbaha jooga ka mid aha ninkaa isaga ah ayaa la baxay afurkan waana mataqaanaaya dad aad u badan oo afar boqol iyo konton ruux ah dadka ayaga ah oo raashin kala bedelan la siiyey oo rabadlaan walbana lagu siiyo meeshan lagu siiyo walana baxo cabdulaahi cali dheere waxaan leenahay miisaanka xasanaadka allah ugu daro allah u dembi dhaafo asaga iyo aabbihii iyo waalidkii dhammaan inta nool iyo inta dhimatayba allah u dembi dhaafo meeshu joogana allah ku ammaansado xoolaha uu sadaqaystayna ilaahay ajirkooda mataqaanaa ha u labanlaabo cadaabka allah kaga xijaabo qiyaamada allah qabriga allah ugu waasiciyo qiyaamada kuwii loogu shafeeqaada allah ka dhigo cabdulahi caldheere aad baan kugu mahad celinaynaa aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa si fiicanna waad noola shaqaysay haddana dad badan oo masaakiin ah oo aad u fara badan oo afar boqol iyo konton ruux oo hal ruux bixiyey aytamkay qaateen uu garan karo badnidooda intay dhan yihiin cadadka waxaan leenahay waxaan leenahay miisaanka xasanaadka allah kugu daro aad baana kugu mahad celinaynaa waxaana leenahay waad dadaashay waad ka warhaysaa degmadaadii iyo dadkaagii insha allahu tacala waxaa uunuu barakoobi doonaa sida ayada ah uwad baan leenahay dhanka kale qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay deeqdan raashinka ayaa ka mahad celiyey iyagoona sheegay in la soo gaadhsiiyey xilli ay baahi weyn u qabeen waxayna allah uga bariyeen cabdulaahi cali dheere inuu ka abaalmariyo afurinta uu sameeyey cabdulaahi cali dheere waadna afurisay waad mahadsan tahay boqoltomanfarta soonkii hore ilaa soonkan waad naga bixisay adduunya iyo aaqara allaha kuugu liibaana sid adduunyada ugu liibaanta aaqarana allaha kuugu liibaana waad mahadsantahay walaalkay macaan waa cabdulaahi cali dheere waa mahadsan tahay walaalkay macaan ilaahay ha ku barakeeyo siad nooga noola gacloota adduunya aaqara jannada allah kugu bishaaray walaalkay soon soonkun amdu umadun babban haasan hay-aduy naftiyo gureen lanki afursiyey soddon bire raashin soo dhiibi ilaahay baa rago hayo wanun afka ku sheegna kuwiintaha ilaahay ha ku abaalmariyo intii tanku edeegdiin dembisho iyo dambaalisho allah dhaafa yoona ilaahay walaaka leeyin hallan lanki afuriyo shahr ramadaan roog intii lankaas dambi kan ajaray leey yana kan leey waan may kulus aan helar ilaahay al dheerman ku tuwaane dubeyna abdullah al dheer bis jannatu firdawsi alla si dublina haga kalaay soo wili dibada ka dhimaday ilaa ilaa dubla heer iyo aso reer nin jeey un kor gobna baydo ku koyn ilaa saako iyo baareer markan afar askarta ku baran ilaahay wali ulaada usub dali nusi rijaal be baareey ku weel وسين جنة الفردوس الله كورابي